Sanadka labada kun afar iyo labaatanka, meelaha wajahaya halista masiibooyinka dabiiciga ah waxaa liiska warbixinta xagga hore ama tobanka ugu horreeya kaga jira wadamo ku yaala Koonfurta Ameerika iyo Aasiya. Laakiin warbixintu waxay xustay in muddada fog xaaladaha halista ugu sarreysa adduunka ay u wareegi karaan wadamada ay cimiladoodu aadka isu beddesho ee u nugul masiibooyinka dabiiciga ah. Sida ka muuqata warbixinta, tobanka wadan ee ugu sarreeya ee khatarta ugu badan ay ka jirto dunida ayaa wax yar un hoos ugu degay oo isbeddelay sanadkan. Mexico iyo Colombia ayaa kaalimaha hore kala beddeshay iyadoo hadda Colombia ay noqotay meesha ugu halista badan Latin America. Shiinaha oo kooxdan tobanka wadan ee ugu sarreysa ku jiray ayaa hadda ka baxay iyadoo kaalinta tobanaad uu soo galay wadanka Bakistan. Shiinuhu wuxuu ka soo degay booska tobanaad isagoo yimid kaalinta labiyo labaatanaad. Haddana Shiinaha ayaa weli ah dalka ugu khatarta badan adduunka, waxaana ku xiga Mexico, Japan iyo Filibiin. Dalka ugu nuglaanshaha badan dunida liiska marka la eego waa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, taasoo beddeshay Soomaaliya oo kaalinta hore kaga jiri jirtay liiskan. Sanadkan Afghanistan waxay mar kale u dhaqaaqday kooxda tobanka wadan ee ugu nugul. Masiibooyinka taasoo la macno ah in kooxdan aysan hadda ka koobnayn dalal Afrikaan oo keliya sidii marar hore dhici jirtay. Jarmalka ayaa wax yar ka hoos maray afar boos kaalintii uu ku jiray, wuxuuna hadda ku jiraa kaalinta sagaashan iyo siddeedaad ee dalalka ugu khatarta badan adduunka. Muuqaalka khatarta ah ee dalal badan ma aha oo keliya dhacdooyinka dabiiciga ah ee ba'an iyo isbeddelada cimilada ee ka dhaca, laakiin sidoo kale waxaa ka jira dagaallo, iskahorimaadyo, iyo kacdoonno bulsho oo halis lama filaana keeni kara. Falanqayn gaara oo ku salaysan xog ururinta cusub ayaa muujinaysa in bartamaha iyo waqooyiga Afrika, koonfurta iyo bartamaha Ameerika, iyo koonfurta Aasiya ay si gaar ah u saameeyeen isku dhacyada. Wadamada sida Colombia, Pakistan iyo Soomaaliya mid walba waxa uu leeyahay dhibco sare guud ahaan marka la eego halista adduunka iyo soo bandhigidda colaadaha. Sida warbixinta lagu xusay, xasaradaha iyo khataraha ayaa noqonaya kuwo aad u adag oo isku xidhan dhacdooyinka cimilada aadka u daran, iskahorimaadyada iyo aafooyinka ayaa isdaba mara oo midba midka kale uu saameeyaa oo uu sii ballaariya. Sida warbixintu sheegtay, isbeddelada caalamiga ah sida isbeddelka cimilada, kobaca dadweynaha, iyo faquuqa siyaasadeed waxay kor u qaadaan dhibaatooyin badan waxayna xoojiyaan saameyntooda. Dhibaatooyinka biyaha ee caalamiga ah ee dunida ka jira waxay muujinayaan sida isbeddelada cimiladu ay u waxyeeleeyaan dadka, beeraha, iyo dabeecadda, isla markaana ay iskahorimaadyo u abuuraan. Sida warbixinta lagu sheegay, roobab mahiigaan ah, duufaanno, daadad, abaaro iyo dalagyo la'aan ayaa kor u sii kacaya, taasoo sababta in ka-haqabeelka cuntadu uu hoos u dhaco adduunka oo dhan. Sida warbixintu ka digtay, taasi waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad, colaado heer gobol ah, iyo barakac.